بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كالسارو في دعوى الدم wuxuu u fasal yahay dhiigga sheegashadiisa haddii qof uu qolo ama shaksi uu ku eedeeyo inuu wax ka dilay oo qof markaa dhaxal uu ku leeyahay uu dilay sida waalidkii walaalihii adeeradiis dad noocaas oo kale ah hadduu ku eedeeyo dhiig uu yidhaha waxbay iga dileen see la yeeli waidaa waktiga ikhtaranaa uu la xiriirsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa lowthun astaan sheegashada ninkan uu dhiigga sheeganayo in laga galay oo wax laga dilay haddii astaanu ay jirto lowthkaasoo yaqacu bihi bisababihi lowthkaas iyo astaantaas sababteeda fi nafsi nafta dhexdeeda ay ku dhici karto sidqulmuddaci qofka dhiigga sheeganaya runtiisu ay nafta ku dhici karto xalafa almuddaci qofka wax sheeganayaa wuxuu dhaaran oo dhiigga sheeganaya khamsiina konton oo yamiinan yamiinin dhaar ah konton dhaarood ayuu dhaaranah wastaxaqa wuxuuna mutaysanayaa oo xaq uu u yeelan addiyata waa markuu konton dhaar uu dhaartay ka bacdi diya la siina qofkaas masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey waidaa waktigii ikhtarana uu la xiriirsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa lowthun astaan hadday la xiriirsato qofkan dhiiguu sheeganaya waxbaa layga dilay ayuu leeyahay wax markhaatiya ma haysto wax markhaati ah leanna waxaa weeye dhiigga waxyaalaha ugu weyn oo uu ku sugnaado laba shay wey wuxuu ku sugnaan karaa ashahaada aw aliqraar waxyaalaha ugu waaweyn oo dhiig uu ku sugnaado markhaati ama qofku inuu qirto inuu qirto uu yidhaaho anigaa dilay waxaan ahay gacanku dhiigle ama haddii kale markhaati caddayna inuu qofku la yimaado waxyaalaha uu ku sugnaado kuwaasaa ugu waaweyn masalada kale waxaa weeye masaladan sheekh uu ka hadlayo oo loo yaqaano mas'alatu lqasaama masaladan qasaama loo yaqaano waxaa weeye iqraarna ma haysto qofkii wax uu qiraasan ma jiraan markhaatina ma haysto masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo sheekha qofkii wax sheeganayay markhaatina ma haysto cid u qirsanna ma jirto see la yeeli marka laakiin waxaa meesha taalla lowth lowth astaanuu haystaa astaanta marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa calaamado muujin kara qofkani inuu run sheegayo matalan calaamadahaas maxaa ka mid ah waa an yuujada qatiil ruux in la helo meydkiisii la dilay fii qaryatin tuulo meydkiiya waxaa laga helay tuulo aw maxilla ama deegaana laga helay beynahu meydkan iyo wa beyna ahlihaa iyo deegaanka laga helay ahalka degan cadaawa ay ka dhexayso meesha meydka laga helay qaryada tuulada meydka laga helay ama xaafadda laga helay meydkaas waa meydka iyo xaafaddaas cadaawa u dhexaysay marka ninkii wuxuu leeyahay maadaama xaafadan meydkiisii aan ku arkay xaafadda iyo asagana wax ay ka dhexeeyeen waa xoogaa wax laysdhihi karo war amuu run sheega war amuu run sheega wax laysdhihi karo astaanuhu ninkaasi la yimid lanna wuxuu leeyahay xaafaddan ninkan meydkiisa laga helay isaga meydkan iyo xaafadda waxbaa ka dhexeeyey cadaawa ka dhexaysa marka hadduusan isagu xaafaddan aysan qirsanayn oo dadka uu markaa ku sheeganayo markhaatina aanan haysan laakiin xoogaa astaanuhu daliil kalaan haystaa daliilkaasoo muujinaya inaan run sheegayo run sheegayo muujinayo walaysa fiiha xaafadda dhexdeedana hayruhum dadkaas lagu sheeganayo dilka hayrkood ma degana meesha dadkii cadaawadu ka dhexaysay bisaa degan wax kale oo meesha degan ma jiraan marka astaamaha noocaas oo kale ah ayaa meesha yaalla lowdkaasoo yaqacu uu dhacayo bihi bisababihi lowdkaas sababtiisa fi nafsi nafta dhexdeeda uu ku dhacayo sidqulmuddaci qofka dhiigga sheeganaya runtiisaa nafta kaaga dhacaysa markii laysku geegeeyo meydkan xaafadda lagu dhex dilay xaafaddaasoo cadaawo ay ka dhexaysay sidaas markii arrimahaas la isku dardaro waxaa kaaga soo dhex baxaya ninkaan xoogaa in waxnu sheegay yaa kaaga soo dhex baxaysa sidaasu hadday dhacdo xalafa waxaa dhaaranaya almuddaciin qofka muddaciga ah ee dhiigga sheeganaya khamsiina yamiina konton dhaarood dhaaraa la leeyahay deegaankan aada ku sheeganayso ama ahalkan aada ku sheeganayso in ay ruuxii kaa dileen konton dhaar ku dhaaraa la leeyahay marka masaladan waxaa loo yaqaan fiqhiga masalaة اlqasaama la yidhaha qasaamo qasaamo waxaa lagala jeedaa waa dhiig sheegashadiisa biduuni bayinatin walaa iqraar waa dhiig la sheeganayo iyadoo markhaatina uusan jirin cid u qirsanna aysan jirin ou dhiig sheegana laakiin wuxuu haystaa lowthuu haystaa astaamo muujinaya inuu run sheegayo ayuu haystaa marka masaladaas masaa'ilka kale qasaamadu masaa'ilka kale waxay uga duwan tahay waxaa ka mid a muddaci iyo muddaca calayhi haddii ay isinkiraan qofna dacwi wataa waxbuu sheegana qofna waa la dacweynaho xuquuqa lagu sheegana labadaas haddii meesha ay isinkirsan yihiin markhaatina aysan jirin yaa dhaaran jiray muddaca calayhi yaa dhaaran jiray albayinatu lilmuddaci bayinada markaas waxaa iska lahaa qofka muddaciga walyamiinu calaa man ankara waa kii xadiisku ahaa dhaartana waxaa iska lahaa qofka muddaca calayhiga ah wax inkiraya masaladan marka way khilaafsan tahay qaacidadaas oo maanta yaa la dhaariyey muddaciga yaa la dhaarina masaa'ilka kale waxaa lagu ogaa muddaca calayhi yaa la dhaarin jiray laakiin masalatu lqasaama masaa'ilka kaleo fiqhiga waxay uga bedelan tahay waxaa ka mid a kii muddaciga ahay ayaa laleeyahay dhaaro saa dhaarta lagu bilaabo mudacigii midda kale waxay masaa'ilkii kale uga bedelan tahay masaladan qasaamada la yidhaaho dhaarta kale hal maray ahaan jirta wallaahi aan ku dhaartaahe intaasoo xoolaa ama intaasoo lacag aan ku leh bis waa lagu kaaftoomi jiray qasam waaxid yemiin waaxida ayaa kaafin jirtay masaa'ilka kale masaladan masalatulqasaama hal dhaar kuma filla konton dhaar waa inuu isku xijiyo qofka konton dhaar waa inuu dhaarto konton goor waa masaladan qasaamadu waxyaalaha ay uga duwan tahay wey masaa'ilka kaleo fiqiga ama dacwooyinka kale iyo waxyaalaha kaleo xuquuqda ah oo laysku haysto waxyaalahay uga duwan tahay ka mid a in muddacigii la dhaarinayo dhaartu inaysan hal mar ahayn ee konton goor lagu celcelinayo dhaartii lagu celcelinayo laakiin shardi miyaa kontonka goor muddacigu inuu xiriiriyo muwaalaad shardi miya inuu xiriiriyo shardi maaha wuxuu samayn karaa maanta shan iyo labaatan inuu dhaarto berrina maxkamadda u yimaado shan iyo labaatanka kaleo gooro u dhiman inuu soo dhammaystiro xaquu u leeyahy sharcigu kuma waajib yeelayo muwaalaad inuu kontonka dhaar uu maxkamadda hal mar uu ka dureeriyo taasi shardi ma aha midda kale haddii waratadii qofkan hadduu xaa'is yahay oo dhaxaltooyadii keligiis uu ka joogo oo tarikadii iyo dhaxalkii oo dhan keligiis uu dhaxlayo maalan waa wiil tusaale ahaan wiil aabbihiis la dilay keligiisaana odagii ka haray haddii wiil hadduu yahay keligiis hadduu yahay waa xaa'is aan soo marnay tarikada isagaa qaadanaya wixii dhaxalkao dhan dhaarta marka yaa iskale kontonka keligiisaa dhaaranaya lanna wax kaloo dhaxalkii la leh ma jiraan haddii laba wiil ay yihiin oo markaa aabbahood laga dilay oo dhaartii markaa iyagu ay dhaaranayaan dhaartii waa loo qaybin sida dhaxalkii ayaa loogu qaybin kana shan iyo labaatan uu dhaaranaya kana wuxuu dhaaranaya shan iyo labaatan ayuu dhaaranaya wahaakada waa mar walbaba sidii dhaxalku uu ahaan jiray ayaa dhaartana ay u qaybsanayaan mar walbaba sidii waa bixasabi alirthi bixasabi alirthi haddii jab uu yimaado ilaa xisaabta dhaarta markii la yidhaha wartadii ha loo qaybiyo mararka qaara waxaa dhici karta in xisaabta jabu ka yimaado oo ay jabto see la yeeli marka oo xisaabta haddii jabto tusaale ahaan waxaa ka mid ah saddex wiil ayaa sheeganaya dilkii oo aabbaheena nalka dili dhahay xaafadan aabbaheena cadaawa kala dhexaysay markhaati ma haysanno wax noo qirsanna ma haysanno laakiin xaafadan deegaankan aabbaheena colaada kala dhexaysay sida awgeed waan dhaaranaynaa saddex wiilaan nahay waxaan dhaaranaynaa ay leeyihiin kontonkii yemiin ayaan dhaaranaynaa marka saddex haddii konton loo qaybiyo waa jabaysa xisaabtu xisaabta yacni dhammaystiran ma ku imanayso maxaa la samayn marka waxaa la samaynayaa wiil walba toban iyo toddoba goor dhaaraa la leeyahy imisay noqon marka saddex lagu dhuftay toban iyo toddoba meeqay noqon imisay noqon konton iyo iyo ko halkaas dheeraada lagu dheraayay intay jebi lahayd oo dhaartu ay nusqaan ay ku dhici lahayd iyada hala kabaa laleeyahay leanno saddexdii konton uma qaybsanto saddexdoodii marka mid walbao saddexdii wiil ka mida waxaa laleeyahay toban iyo toddoba goor qaaro adigana toban iyo toddoba goor adigana toban iyo toddoba dhoor marka dhaartii hal xaba lagu diraayo intii la nusqaamin lahaa konton iyo ko dhaar marka mar walbaba waa nidaamkaas wey qaabka loo dhaarinayo xalafa waxaa dhaaranaya almuddaci kii dacwada sheeganaya wax sheeganaya o dhiigga sheeganaya ayaa dhaaran khamsiina yamiina konton dhaarood ayuu dhaaran wastaxaqa wuxuuna xaq u yeelana oo markuu kontonkaas waa bacda alxalif dhaartaas dhibka badanoo kontonka dhaara markuu soo maro oo dhaxaltooyadii ay markaa dhaarta sidii dhaxalka ay u qaybsadaan muddacigii wuxuu xaq u yeelanaa addiya diya la siin marka diyadii oo dhammaystiran ayaa la siinaha oo haddii konton dhaar uu dhaartay konton dhaar hadduu dhaartay qisaas laguma fulinayo miya dadkii uu ku sheeganayo konton dhaar hadduu dhaartay dadkii uu ku sheeganayay dhiigga ma la qisaasayo miya maya lama qisaasayo lianna alqasaamata laa taqtadii alqisaasa masaladan masalatu lqasaama la yidhaha qisaas ma keento leannahu qisaas waxaysan u keenaynin oo qisaaska mar walbaba aysan u keenaynin waxaa weeye xoogaa meeshan waxaa ku jira wax boqolkiiba boqol la hubo meeshaan ma yaallaan qofkana waxaa qoorta laga jari karaa oo lagu qiyasaasi karaa boqolkiiba boqol wax la hubo oo qofka lagu dili karaa meeshan calaamaad laysku dardaray iyo waxbaa yaalla lowth iyo marka qofkan qoorgooye ma keenayso kontonka dhaarood ma keenayaan qoorgooye iyo qofkii in la qisaaso laakiin diya la siinaa diyo ayaa la siinaa wain lam yakun hunaaka halkaas hadduusan ahaanin lowthun wax astaana diluu sheeganahayaan wuxuu leeyahay qoladana yacni iga dilay waalidkay ama walaalahay ayay iga dileen wax astaanana meeshii ma yaallaan oo waxyaalihii calaamaadkii u rumaynayo cadaawa inay ka dhaxeeyeen oo kale ma la hayo wax astaama meeshii lama hayo falyamiinu dhaartii markaa cala almuddaca caleyh meeshii muddaciguu dhaaran lahaa astaan haddaysan jirin muddaca caleyhigiyaa dhaaranay muddaca caleyhigii ayaa markaas waxaa laleeyahay dhaaraa laleeyahay muddaca caleyhigii marka hadduu sidaas uu dhaarto waa laga tega isagay rabbigii marka ilaahay rabbigiisa xisaabtama rabbigaa kula xisaabtamaya subxaana wa tacala hadduu isaga ku dhaartay walaslu fii hada xukunkan waxaa asal u ah maa rawaahu lbukhaariy wamuslim wakayruhumaa can sahli bni abi xatmata ana cabdillaahi bna sahlin oo muxayisa ibni mascuud atayaa khaybara labadaa saxaabi waxay tageen khaybara waa deegaankii yahuuddu ay deganaan jireen oo magaalada madiina duleedkeeda ah halkaasay tageen fatafaraqaa waxay ku kala tageen ay ku kala yaaceen fi nakli geedihii timirta dhulku dhulbeereed uu ahaa oo timirtu ay aada uga baxdo geedihii timirtaay ku kala yaaceen labadii saxaabi faqutila marka waxaa la dilay cabdullaahi bnu sahli cabdullahi bnu sahlinoo beerta dhex maray ayaa la dilay fa jaa marka waxaa yimid cabdiraxmaan ibnu sahlin iyo waxwayisatu iyo muxayisa ibna mascuudin mascuud labadiisii wiil ahaa ila nebiyi ayuu u yimaadeen sala allahu wasalam wbaaraka caleyh fatakalamuu waa hadleen fii amri saaxibihim arrinka saaxiibkooday nabiga kala hadleen waxay yidhahen waana laka dilay wiilkeennii walaalkeena meesha lagu dilay fabada-a cabdiraxmaan ah hadalkii bilaabayo dacwadii wa kaana asqara alqowmi cabdiraxmaanna qoomku ugu da-da yaraa marka faqaala nebiyu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam kabir weynee alkubra bimacna alkabiir qofka kaa weyn weynee waa lagaa weyn yahaa aamus dacwada iyo hadalka ha bilaabo qofka weyn qaala yaxya sheekh yaxya la yihaaho xadiiska warinaya wuxuu yihi yacni waxaa lagala jeedaa liyelilkalaama hadalka ha tawaliyo alakbaru qofka da-da weyn qofka da-da weyn hadalka ha tawaliyo fatakalamuu waa hadleen fii amri saaxibihim arrinka saaxiibkooday ka hadleen faqaala nebiyu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam atastaxiquuna qatiilakum ruuxiinii qatiilka ahay oo laydinka dilay xaqiisii ma mutaysanaysaan bimacnaa xaqa qatiilikum ruuxii laydinka dilay xaqiisii miyaad rabtaa ow qaala wuxuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam saaxibakum xaqa saaxibikum ma waxaad rabtaan xaqa saaxiibkiin waxaad ku mutaysanaysaan biaymaani khamsiina minku dhaaryaalo oo konton ah oo xaggiina ka ahaadeen konton dhaarood ayaad dhaaranaysaa qaalu waxay idhaaheen yaa rasuul allah amrun lam nara arrin annaan arkin see ugu dhaaranaynaa rasuulka ilaahay waxaan hubno ma aha waxaan hubno ma ahan qaala sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fatubari'ukum yahuudu yahuudaa idin beri yeelaysa oo dhaaranaysa fii aymaani khamsiina minhum konton dhaaroodoo xaggooda ka imanaya haddaa idinku dhaarti yani aad ka baqdeen iyaga yahuuddaa la dhaarin qaaluu waxay idhaaheen yaa rasuula allahi qowmun kufaar gaalo weysee u aaminaynaa rasuulka ilaahay waa yahuuda baadilay ku dhaaranayaan hadday doonayaane rasuulka ilaahay see u aaminaynaa fawadaahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam min qibalihi nabigaa jihadiisa diye ka siiyey marka isagoo markaa nisaacii iyo murankii meesha ku goynaya isagaa marka nabigu sala allahu alayh wasalam diyadii siiyey qoladii wiilka laga dilay wa calaa qaatili nafsi wa calaa qaatili nafsi nafta qofkii dilay dushiisa waxaa ah naftaasoo almuxaramati ee la xarimay naf ilaahay dilkeeda uu xarimay qofkii dila waxaa dushiisa ah kafaaratun kafaara dushiisa ah qofkii qof muslim ah oo dhiiggiisii ilaahay uu xarimay dila waxaa laga dooni kafaara gud ayaa laga dooni yacni waajibaadkii aan soo marnay kabacdi wey kafaarada kafaaradii waajibaadku way kala madax bannaan yihiin ma isdhex gelayaan waajibaadka aan soo marnay diyadii iyo haddii qisaaskii laga cafiyo diyaa lagu yeelan diyadii markii laga qaato haddana kafaara haddana lagu yeelan waajibaadkii o dhan kafaara lagu leeyahay marka kafaaradaas sawaaء kaana alqatlu camdan aw khaطأa aw shibha camdan wuxuu doona ha u dilo ama kasuu u dilay ama uma kasaynay khata maaragtaay dilkii uu u dhacay ama shibhulcamdi u dhacay oo ul fududu isaga dhuftay oo islahaa ma u dhimanayo sidii uu dhintay saddexdii nooc oo aan soo marnay dilka noocuu doona ha u dilo qofka qaatilka kafaara laga rabaa waa diyadii iyo qisaaskeedii howsheedina waa gooni tanna waa mas'alo kale gooni kafaara laga dooni inuu bixiyo kafaaradaas marka maxaa lagala jeedaa waa kafaara lixaq illaahi tacaala waa xaq ilaahay kafaarada uu kugu leeyahay xaq ilaahay sawaaء kaana alqatlu khaطأa am shibha camdi am cabdan waliqowlihi tacaala fii qatli اlkhaطأ wamaa kaana limuؤminin uma haboona an yaqtula muؤmina ilaa khaطأa muumin inuu dilo uma haboona inuu ku khaldamo khada iyo gef uu u dilo mooye waman qatala mu'mina khaطأa qofkii muumin gef u dila facalayhi dushiisa waxaa ah taxriiru raqabati mu'minatin addoon muumina inuu xoreeyo iyo wadiyatun diyo diyadaasoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahlihi ahli اlqatiil ruuxii la dilay ahalkiisana diyaa la siin ilaa an yasadaquu inay diyada iska sadaqaystaan maahan fain kaana ruuxa la dilay min qowmin qoom xaggooda hadduu ka ahaaday qoomkaasoo caduwin lakum adinka cadow idin ah oo dagaal uu idinka dhexeeyo gaalo ah walxaal huwa isaguna muuminun muumin uu yahay ruuxii la dilay facalayhi cala alqaatil kii wax dilay dushiisa waxaa taxriiru raqabatin mu'mina addoon muumina inuu xoreeyo wain kaana hadduu ahaaday ruuxa la dilay min qowmin qolo xaggooda qoomkaasoo beynakum dhexdiinna iyo wa beynahum iyaga dhexdooda mihaaqun ballan uu ahaaday fadiyatun facalayhi dushiisa waxaa ah ruuxii wax dilay diyatun diyo diyadaasoo musallamatun loo dhiibayo ilaa ahli ahli lqatiil iyo wa taxriiru raqabatin mu'mina mar walbaba marka ma harayso taxriiru raqaba waa kafaaradii faman lam yajid qofkii aan helin kafaarada facalayhi dushiisa waxaa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xidhiira inuu soomo towbatan toobadkeenid towbadaasoo min allaahi amruhaa towbadaas amarkeedu min allah ilahay xaggiisa uu ka ahaaday wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday caliiman xakiiman alla cilmi badan oo xikmad badan kafaarada markaa maxaa lagala jeedaa kafaaradiiu rabaa sheekhu inuu fasiro wuxuu yidhi cidqu raqabatin hiya kafaarada gacanku dhiglihii lagu leeyahay cidqu raqabatin addoon xorayntiisii wey oo min baabi tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkulli min baabi tacbiiri biاljuزءi wa iraadati اlkulli yacni qoortiyaa la cabiray laakiin maxaa lagala jeedaa addoonkii oo dhanaa lagala jeeda cidqu raqabatin addoon xorayntiisii raqabadaasoo mu'minatin ilaahay rasuulkiisii rumaysay addoon muumin oo muslima waa inuu xoreeyo raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo ka nabad gashay cuyuubtaasoo almudirati ee dhibaya bilcamali shaqada dhibayo addoonkii waa in ceeb uu ka shaqaysan waayo waa inaysan ku sugnayn addoon xoog loo ordi kara oo shaqaysan kara oo dhididi kara oo howlkar noqon kara meeshuu rabo ka shaqaysan kara addoonkaasaa la rabaa inuu xureeyo ee addoon jiisa iyo addoon indhoolaa iyo ma ku baxayso kafaarada fain lam yejid hadduusan helinna addoonkaas oo sida hadda waktigeenan xaadirka addoommo ma jiraan addoommo ma jiraan waktigeenan xaadirka hadduusan helin marka muxuu samayn fa siyaamu shahrayn facalayhi waxaa dushiisaa siyaamu shahrayni laba bilood somkooda labada biloodoo mutataabicayni ee xiriir ah laba bilood uusan kala jarayn oo xiriir ah oo inuu markaas soomo haddii labadii bilood uusan awoodi karinna maalan xanuunaa jira oo xanuunsan yahay awood uma lahan ama waa waayeel oo soonkii ma xamili karo hadduu waayeel yahay oo soonkii uusan xamili karin ama uu iska xanuunsan yahay fayudcimu sitiina miskiin lixdan miskiin ayuu markaas uu quudin lixdan miskiin ayuu markaa miskiin walba hal koombo oo raashin ah ayuu markaas siin marka kafaaradaas waa waajib mustaqil oo madax bannaan oo waajibaadkii kale aan hoosgelaynin farqina la kala saari maayo dilku ha noqdo camdi khada shibhulcamdi kitaab اlxuduudi haadaa midkan kitaabu axkaam اlxuduud xuduudda la fulinayo axkaamtoodii ayuu u kitaab yahay halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu ka gudageli qofkii fawaaxishta iyo macaasidan waaweyn ee soo socota qeyb ka mida ku dhaca waxaa sharcigu uu ku waajib yeelay xuduud in lagu fuliyo oo la ciqaabo isagana oo xuduudda sababta sharcigu u jideeyey waxaa weeye waa mancan min irtikaabi اlfawaaxish waa dadka in laga canaanto laga reebo laga celiyo dembiyada inay ku dhacaan leannahu haddaysan xuduud jirin dadku waxay iska noqonayaan xoolo oo kale qaarkoodba qaarka kale cunaya qof walba qofkuu soo gaaro uu iska dilahay dadka haddaan xuduud jirin la oofinayo qofba qofkuu soo gaaro waa iska dilahay qofba waxaa laga yaabaa dadku inay xoolo iska noqdaanoo qof ilaahay ka baqaya mooye meeshuu rabo inuu shahwadiisa uu isaga guto sidii xoolihii oo kale oo zinadu inay faafto ayaa imanaya qofkii haddii gacan dambe ee ciqaabta hadduusan ka baqaynin marka xuduudda waxyaalaha sharcigu u jideeyey waa cabsigelin iyo mujtamaca iyo bulshadu inay noqdaan mujtamac nadiif ah oo faaxishadu ay ka baaba'do mujtamacada wazaani qofkii sinaystay calaa darbayni laba noocood qofka sinaysta oo xaaraanta zinada ku dhaca labaa loo kala qaadi muxsanun ruux muxsan ah oo guur soo maray muxsan waa ruux guur soo maray muxsanku waa bisiiqati ismi اlmafcuul laakiin macno ahaan waxaa loo macnaynaa bimacnaa ismi اlfaacil macnihii ism faacil oo kale ayaa loo yeelay laakiin siiqadiisa iyo habka hadda uu qoran yahay waa siiqatu ismi lmafcuul wazaani ruuxa sinaystay calaa darbayni laba nooco muxsanun zaani guur soo maray iyo hayru muxsani iyo mid guur soo maray hayrkiisa labadaasaa loo kala qaaday inuu guur soo maray inuusan guur soo marin falmuxsanu fa zaani zaaniga zaanigaasoo almuxsanu ee guurka soo maray zaanigii muxsanka ahaa xadduhu xadkiisa cuquubada lagu samaynayo alrajmu dhagax ku dilidu waa in dhagax lagu dilo oo nafta looga qaado dhagax dhagaxaasaa lagu hubinayaa hadduuba guur intuu soo maray faaxishadaas iyo foolxumadaa iyo zinadaa uu ku dhacay xaaraanta dhagaxaa nafta looga qaada ilaa uu ka geeriyoodo rawa albukhaariyu wa muslim can abi hurayra qaala abu hurayra wuxuu yidhi ataa rajulu rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam ninaa u yimid rasuulka alle salى allahu alayh wasalam walxaal huwa fi lmasjid asagoo masaajidka nabigu ku jira salى allahu alayh wasalam fanaadaahu ninkii nabigu u dhawaaqay salى allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi inii zanaytu rasuulka ilaahay waa zinaystay u yidhi oo runtuu iska sheegay faacrada canhu nabigu waa kasii jeestay oo waxaa kelimadaa foosha xun dhegaysigeeda uusanba jeclayn nabigu salى اllahu waslm wbaaraka aleyh maqalkeeda xataa radada calayhi arbaca maraat ilaa ninka afar goor uu nabiga ku celceliyey hadalka falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaat markuu naftiisii ku markhaati furay afar markhaati fur oo inuu zaani yahay isku markhaati furay dacaahu nabiyu nabigu waa u yeeray sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi abika junuun waali miyaa kugu sugnay markaad zinaysanaysa mawaalantuu qaala laa caqligii waa taam qaala fahal axsanta guur ma soo martay qaala nacam guuraan soo mar wey faqaala nebiyu sala allahu calayh wasalam idhabuu bihi ordoo la taga farjumuuhu dhagax ku dila halkaa bannaankaa geeyo dhagax ku dila qaala jaabir wuxuu yihi fakuntu waxaan ahaa fii man rajamahu dadkii waxaan ku jiray dhagaxa ku dilay uu yihi jaabir farajamnaahu waxaan ku dilnay oon dhagax ku dilnay bilmusalla biqurbi lmusalla meeshii ciidaha lagu dukan jiray bannaankii goobtii ciidaha lagu dukan jiray meel u dhow bilmusalla biqurbi lmusalla musallaha meel u dhow ayaan ku dilnay falamaa adlaqatu markay xanuunjiyaan alxijaaratu dhagaxdii oo xanuunkii uu dareemay haraba uu cararay markii xanuunkii uu dareemay uu cararay faadragnaahu waa soo gaaran waa qabanay bilxara aan uga daba tagnay meesha shiil madowga la yidhaha dhagxaanta madow waa baqiic agtiisa wey xabaalaha baqiic magaalada madiina dhinaca bari qorax soo baxay masaajidka nabiga ka xigtaa xarada masaajidka nabiga oo dhinaca bari ayay ka xigtaa meeshaa xaradaaan kusoo qabanay farajabnaahu markaasaan dilnay oo dhagaxaan ku dilnay marka xadiiskaas wuxuu tusinaa waaqica dhacday xilligii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo nabigu marka uu amray in dhagax lagu dilo oo ninkaasna dhagax lagu dilay xadduhu xadkiisu alrajmu rajmu wakayrulmuxsani ruuxii guurka soo maray kayrkiisa ruuxaan guur soo marin xadduhu xadkiisu mi-atu jaldatin boqol karbaasho iyo wa taqriibu caamin iyo hal sano hariib yeelidiisii boqol karbaash in lagu dhufto hal sanona hariib laga dhigo meel uusan dad iyo ahal uusan ku lahayn alloo musaafirina ilaa masaafati lqasri ilaa masaafatulqasrina loo hariib yeelo xaggeeda meel salaada laga gaabin karo waa siddeetan shan ilaa sagaashan kilomitr meel u jirta magaalada uu ka sinaysta halkaas alloo musaafirin meel ahalkiisa aada uga fog ee la musaafirin oo sheekhu wuxuu ka hadlay waxaa weye qofkii sinaysta oo guur aan soo marin boqol karbaash ayaa lagu dhufan hal sanana masaafatulqasrigaasaa loo fogeynaa waqad dalla calaa dalika waxaa tusiiyey qowluhu tacaala azaaniyatu haweeneydii sinaysatay wazaani iyo ninkii sinaystay fajliduu karbaasha kula waaxidin minhumaa mid walboo labadooda ka mida mi-ata jalda boqol karbaash karbaasha walaa taakhudkum yaysanna idin qabanin bihimaa bisababihimaa labadaa qofoo iska sinaystay sababtooda ra'fatun dhimrin ha u naxariisanina karbaashka aad ku dhufanaysaan fii diin illaahi diinta ilaahay ha ugu naxariisanina ilaaha diintiisii weeye cadaabkan lacabmarsiinayo waa sharci ilaahiyaa la fulinayo in kuntum haddaad tihiin ha u naxariisanina tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir ilaahay maalinta aakhiro haddaad rumaysan tihiin walyashhad ha xaadiraan oo goobjoog ha ka noqdaan cadaabahumaa labadan qof qaabka loo cadaabayo daa'ifatun jamaacu min almu'miniin jamaaco mu'miniinta ka midana goobjoog ha u noqdaan meesha lagu karbaashayo oo lagu cadaabayo dee cadaabka qeyb ka mida weeye xuduurka dad xuduura amaama alxuduur wa amaama aljamaahiir oo lagu cadaabayo waa qeyb cadaabka ka mida leanno intaasoo weji iyo intaasoo indho ayaa fiirsanaysa oo qof walba meeshuu uga hor yimaado war makiya magaalada dhan marka waxaa weeye fadaaxo iyo karbaashkaasoo cadaab kala fadaaxadaasina cadaabkay ka midta fadaaxada nafteeda waa qeyb cadaabka ka mida waxaa ilaahay u leeyahay jala jalaaluhu walyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin waa tankiilan wa ziyaadatan fii cadaabihi waa tankiil iyo cadaabkiisoo lasii siyaadinayo lanna waxa wey intaasoo ummada ayaa hortoodii lagu karbaashahay qof walba wejigiisay fahmeen oy garanay qof walbuu ka hor yimaado magaalada waxaa le war kiisow ma ah war midiisow ma ah tiisow ma aha intaasoo yani ulajeedada lagala yidha iyo wa taqriibu caamin iyo hal sano qariib yeelideedii hal sanana waa la qariib yeeliyo oo ahalkiisii waa laga wadi ilaa masaafati alqasri ilaa meel masaafatu lqasri ah ayaa markaasi la geynoo salaada laga gaabin karo waa ugu yaraan ilaa masaafati اlqasri famaa fowqahaa masaafat اlqasrigu ugu yaraanu sheekhu ka soo qabta qaaligu waa samayn karaa meel kasii fogna qaaligu wuu geyn karaa masaafatulqasri meesha ugu gaaban ama ugu yar haddii markaa ilaa haweeney hadday tahay haweeneydii maxramay u baahan tahay oo sharcigu ma ogola inuu safr safarto biduuni maxram hadday sinaysato iyadana taqriibka ma lagu sameynaa haweeney zani waa lagu sameynaa xukunkana xugun caama laakiin keligeed miyaa la taqriibinaa maya maxramaa lagu deli maxram si xaaraamtii looga fakado haweeney keligeed meel cidlo ah loo fogeeyo waa qeyb ka mida u kaalmaynta loogu kaalmaynayo waxshada iyo waxdada iyo dembiga loogu kaalmaynayo marka waxaa weeye qof maxramkeeda ayaa lagu daraaya marka haweeneydaas marka iyadana taqriib lagu sameynayo wa sharaa-id اlixsaani ixsaannimada guursoo maridda shuruudaheedii arbacun afar wey qofka muxuu muxsan ku noqon karaa ilaa waxaanu nidhi qofka muxsanka waxaanu nidhi waa qof guur soo maray shuruudihiisii marka albuluuq waa shardi qaangaar qofaan qaangaarahayn muxsan lama dhihi karo waalcaqlu caqlina waa shardi qof waalan waa muxsan lama dhihi karo hadduuba caqli uusan lahayn waalxuriyatu xurnimo waa shardi addoon muxsan lama dhihi karo wawujuudu lwad'i wad'i iyo isticmaal helidiisina waa shardi fii nikaaxin uu ku soo isticmaalay nikaax dhexdiisa nikaaxaasoo saxiixin ee saxiixa waxaa kaloo shardi ah nikaax saxiixahoo sharciga islaamka waafaqsan inuu soo maray soona isticmaalay haweeneydaas nikaax sharciga intuu haweeneyda kusoo guursaday inuu haddana soo isticmaalay oo uu la soo seexday cidana waa shardi intaasoo shuruuda markii qofka laga helo ayaa la dhihi karaa waa muxsan ee dhagaxa lagu dilo markuu sinaysto waa muxsan ee dhagaxa lagu dilo markaasaa la dhihi karaa haddii marka xuduudaha sida sharcigu sidaa uu tilmaamay haddii loo fulin lahaa waxa maanta dhacayaa ma dhaceen maanta waxa waddankeenna ka dhacaya kama aysan dhaceen haddii sida sharcigu ugu talagalay wax walba la marsiinayo oo qofkii zaaniga ahaa dhibaatadaas uu ummadda u geystay iyo mushkiladaas uu marsiiyey mujtamaca iyo dhibkaa uu geystay haddii isagana lagu samayn lahaa mujtamaca iyo magaalada iyo waddanku wuxuu noqon lahaa waddan daahir ah waddan daahira oo nadiifa ayuu noqon lahaa laakiin mushkiladii jirta waxaa weeye qofkii oo iska sinaysan wax walbuu iska samaynaa gacan xoog leh oo ka dambaysa oo ciqaabtana kama baqayo oo sharcigii marsiinaysa marka taasaa keenaysa faaxishadii iyo kufsigii iyo inuu iska bato oo meel walba qayladu ay ka yeerto meel walba qayladu ay ka yeerto oo gabaraa lala booday iyo gabaraa lala cararay iyo gabaraa lala fakaday iyo gabaraa dabaq laga soo tuuray iyo waxa keenaya waxaa weeye oo qaylada magaalada ka yeersiinaya inaysan jirin cuquubo sharci ah cuquubo sharciya cuquubadan habkan sharcigu uu u dejiyey waxaa weeye qaabkan ilaahay uu dejiyey waa qaab xikmadaysan wey si kastoo cuquubo kasta ama ka hooseysa ama iyadii ka sarreysa haddii qofka la mariyo mujtamacu daahir ku noqon maayo mujtamacu daahir ku noqon maayo haddii qofkii markaas zinaaniga ah oo zinaystay oo guur soo maray maxaa sharciga islaamku u yidhi ha la dilo weliba kayfiyada loo dilayo waa dhagax sida qisadii nabigeena sala allahu calayh wasalam qofkii uu ku fuliyey xadka uu ku fuliyey nabiga sala allahu calayh wasalam hadda aanu soo qaadanay haddii marka la yidhaho qofkii ha la xabiso xabsi daa'im ha lagu xukumo oo qofkii la yidhaaho yaan dhagax lagu dilin meeshii guurka uu ka soo maro la doonaya in dhagax lagu dilo ha la toogto haddii la dhihi lahaa waxaasoo dhan waxaa weeye kuma xasilayaan amni mujtamacuna nadiif kuna noqonayo ilaa sharcigu habkuu ugu talagalay loo marsiiyo sharciga habka ugu talagalay waxaa ku imaanaysa nasaaha iyo nadaafa ku imanaysa habka loo marsiyo annahu dhagaxan qofka lagu dilayo waa xikmadaa ku jirta xikmad weynaa ku jirta marka habka ilaahay uu jideeyey oo nabigeenu noo jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ayaa waxaa ku iman kara nasaahada iyo deganaanshaha iyo mujtamacu inuu daahir uu noqdo taasay ku iman karaan mar walbaba midda kale qofka zaaniga waxaa weeye الzinaa daynun calى الzani yuqطىa minhu walow bigayri dirham horena waan soo qaadanay oo dhowr goorna hadalkaa waan sheegay qofka zaaniga ah zinada daynay ku tahay waa laga gudahayaa yowman maa qofka hadduu asagu zinaysto gabadhan miskiinta ah sida uu ahalkeedii ceebta iyo musiibada ugu soo jiiday isagana gabadhiisaa laga zinaysan qof isaga xanuunjisa ayaa isagana laga zinaysan qofkan zaaniga ah marka zinadu waa dayn yowman maa xanuunkaas waa lagu dhadhansiin doonaa kii aakhirana waa kuu gooni cuqubadii aakhiro nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi laa yzni zani wa huwa muumin zaanigu zine ma galo isagoo imaan leh qof imaankii laga siibayo imaankii qof laga siibayo walidaalika dadkan hadda casharada uga tixan dhinacan yan facebooka uga tixan nin ka mid ahaa ii sheekeeyey oo safar ku yimid isagoo markaa yurub uga tixnaa casharka marka waa ii sheekeeyey wuxuu ugu yidhi qiso markaa casharka aan ka sheegaynay oo qisadan la mida oon u malaynayo kitaabkii naga dhammaaday oo kitaabkan ka horreeyeen qisada ku sheegay zinadu inay dayn tahay mar walbaba oo laga gudayo qofka marka wuxuu yidhi ninaa dhegaysanayay anoo yacni dhegaysanaya casharkii meelaan ka wada shaqaynaynu yidhi maxaytuu yidhi niyo warkan aada dhegaysanayso waa u tarjumayuu yidhi ninkan sidaas ooyo casharku saasuu leeyahay kitaabku saasuu leeyahay iyo qisadu saasay ka sheekeyno dinadu zinadu waa zay waa dayn lagaa gudayo yowman ma ayaa laga sheekeynaa markaasu wuxuu yidhi wallaahi indhahayga anigaa ku arkay yidhi indhahayga aniga waxaan ku arku yidhi ninaan guri isla deganayn ayaa wuxuu yidhi wuxuu tegey meelaha hoteelada lagu tunto ayuu tegey markaasi wuxuu ilu yidhi waxaan doonayaa marka waxay leeyihiin yidhi jinsigaa doonto sheego gabdhaha jinsiyaad fara badan oo kala duwanay meesha ku hayaan intaasoo dowladooda jinsi ah waa xoolo meesha lagu aruuriyey ari marka jinsigii waxay dhaheenuu yidhi jinsigaad rabto haweeney jinsiga aad rabto sheego markaasuu dowladdii markaas uu rabay dowladdaasuu sheegtuu yidhi dowladda gabadhaas yani dowlad heblo ha la iga soo qabto gabarh u dhalatay waa loo soo qabtay yii qolka galaa la yihi waa lagu keenaa qolkiiu galo yii gabadhii albaabka usoo gargaraacday soo galan yii comin in ay soo gal soo gal gabadhii waa soo gashay gabadhii markii ay soo gashay qolkii waaba gabadhiisiiba waa zaanigii gabadhiisii mana oga isagu miskiinku indhaha markuu saaray oo comin in uu yidhi waaba iyadiiba waa isku naxay ilaa intuu gabdho kale garaacayay oo uu ka qaylisiinayo oo faaxisho iyo balaayo ummad kale uu ku maqnaa tiisaasna lagu maqnaa mana oga miskiinkuna ma oga albaabkii usoo garaacday soo gal uu yihi markii soo galaday qacda uu ku siiyey aragtidii waaba gabadhiisi qisadaas ninka ii sheegay waxaa la yidhaha muxiidiin aa la yidhaha waa axmed oo taqaanaadiyo macruuf ota ya holan sooma ahayn holan uu degan yahay waa isku naxay uu yihi meeshiiu isaga baxay asoon hadlin albaabku isaga baxay naxdin marka waxaa weeye waxa sharcigu uu sheegayo waa xaqaa'iq jira yowman maal ay ku qabsanay cuquubadaas balaayo intaad gabdho kale masaakiina aad ka qaylisiinayso oad ku maqan tahay adigana ogaa gabdhahaaga waa lagu maqan yahay gabdhaha islaamku ha kaa nabad galaan si adigu aada u badbaadid adigana oad u nabad gashid zinadu marka dayn wey mar walbaba waalcabdu addoonkii iyo walamatu iyo gabadhii addoonta ahayd xadduhumaa labadaas xadkoodii nisfu xaddi lxuri xorka xadkiisa xadkaas niskiisii wey oo addoommadu mar walbaba xagga cuquubada way ka fudud yihiin cuquubada xorka cuquubada xorka way ka fudud yihiinoo waa kala bar mar walbaba kala bar wey oo haddii boqol karbaash xorka lagu dhufan jiray iyagu waa konton kontona lagu dhufan kuwii addoommada ahaa waa liqowlihi tacaala fain ataynaa hadday la yimaadaan bifaaxishatin xaaladdii foosha xumed waa zino facalayhinna waxaa dushooda ah nisfu maa iyo ladii kii niskiis calى اlmuxsanaati gabdhihii xorka ahaa wixii dushooda ahaaday niskooda ah oo min alcadaabi cadaabkii ah oo xuduuddii iyo cadaabkii gabdhaha xorkaa lagu dhufan jiray niskooda addoommadii ayaa lagu dhufan u yihi ilaahi jala jalaaluh wa xukmu liwaadi dabakafuulidda xukunkeedii oo ninkii hadduu dabada yacni qof uu ka isticmaalo xukunkeedu maxay noqon liwaadka wa xukmu liwaadi dabakafuulidda xukunkeedii iyo wa ityaani اlbahaa'imi wa xukmu ityaani اlbahaa'imi xoolaha utegiddooda xukunkoodii ka xukmi zina waa zina xukunkeedoo kale oo meeshan wuxuu ka sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala liwaad xukunkiisu muxuu noqon liwaad liwaadka waxaa weeye yani dabaduu qofkan uga tegay ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo wuxuu dabada uga tegay naaguu dabada uga tegey ama nin rag wuxuu dabada uga tegey xukunkiisu ka xukmi zina waa qof zinaystay qof zinaystay xukunkiisa yaa la fiirin oo waxaa loo fiirinaa qofkan hadduu guur soo marana dhagaxaa lagu dil saan soo qaadanay hadduusan guur soo marin oo weligii uusan guur saxiixa uusan soo marinna boqol karbaash wey sidii zaanigii ayaa loola tacaamuli oo markaa loola dhaqmo haddii marka qofka mafcuulu bihigaana faacilii mafcuula ilaa meesha ka jira ilaa meeshan faacil iyo mafcuula ka jira faacilku midkii koreeyey wey oo wax sameynaya mafcuulu bihigiisa la yeli kii wax lagu sameeyey isaga mafcuulu bihiga laba loo kala qaadi imaa mukrah wa imaa daayic in la khasbay inuu ikhtiyaarkiisa ku sameeyey waxaan uu sameynayo hadduu mafcuulu bihigu uu daayic mukra hadduu yahay oo la khasbay hadduu yahay dee wax markaa cuquubo ah oo lagu sameynayo male leanna awooddiisii waa laga tanbadiyey hadduu laakiin daayic ahaa oo wixii asagu adeecsanaa uu ogolaa fa yujladu falaa yurjam abadan mafcuulu bihigu rajmi male xataa hadduu nikaax saxiixa soo maro isagu wuxuu leeyahay sharci wuxuu ku leeyahay jaldi boqol karbaash ayaa lagu dhufan laakiin dhagax nafta loogama qaadayo mafcuulu bihiga laakiin kan kore oo waxa samaynaya kaas waa xukmu zina waxaa loo kala fiirinaya muxsan miya mise waa hayru muxsan kaasaa loo kala qaaday waxaa kaloo sheekha raximah ullahu tacaala uu ku soo daray ityaanu lbahaa-im ityaanu lbahaa-im ayuu ku soo daray xoolaha utegidoodii xukunkoodii ka xukmu zina yacni qofa xoolo wax ka raadinayo bini aadamku waxaan lagu arkayn ma jiro haddii diintu iyo iimaanku uu qofka uu hoos uga dhaco xoolo kaleu iska noqona waxa qofka akhlaaqda iyo xishoodka iyo sharafta ilaashigiisa waa diinta uu qofka uu ku dhaqmayo waxaa sharaftiisa ilaalinaya laakiin mahmaa iimaanku hadduu hoos u dhaco qofka wuxuu inta iimaanku uu hoos uga dhaco ka daciifo akhlaaqdiisa waxay soo noqoneen akhlaaqdii waxshigay bahallada iyo xoolaho kale iska noqonaa marka marka ugu dambeysa wuxuu is arkay asagoo xoolihii wax ka raadinaya xoolihii qofka marka hadduu wax ka raadiyo oo neef xoolaa uu markaa isticmaalo sheekhu wuxuu yihi ka xukmi zina oo xukunka zina u qaadano waxaa loo fiirinaa nikaax ma soo maray mise sooma marin hadduu nikaax soo maray dhagax ha lagu dili hadduusan nikaax soo marinna boqol karbaashuu iska yeelan laakiin masalada sidaas uu sheekhu u qoray si ka duwanaa madhabka raajix ku ah madhabka imaam shaafici alraajix annahu yucazaru sida madhabka raajixa ku ah imaam shaafici waxa weeye qofkan xoolaha wax ka dayey tacziiruu leeyahay laakiin xuduud ma laha xuduud ma laha laakiin wuxuu leeyahay tacziir tacziir muxuu yahay marka tacziir tacziiruu leeyahay tacziir yani ulejeedada laga leeyahay waxaa weeye waa bixasabi maa yaraahu اlqaadi qaaligu wixii uu ra-iyeeyo wixii qaaligu uu ra-iyeeyo hadduu xabsi uu is yihaaho qofkan yani ku ciqaab oo dhowr maalmood xabsi geli hadduu is yihaaho hadduu lacag ganaaxa uu ka qaadayo hadduu dhowr karbaash oo ilaa labaatan ilaa soddon karbaash uu ku dhufanayo mar walbaba waa sidii maxkamaddu iyo qaaligu wixii ay ku taliyaan waa sida raajixa wey madhabta saasa raajix ku ah xoolo qofkii wax ka dayey madhabka imaamu shaafici waxaa raajix ku ah tacziir sida raajixa sidaas wey ee xuduud hadda ma laga fulinayo leanna waxaa weeye qofkan wuxuu ka baxay dabeecadii caadiga ahayd waa ka baxay dabeecadii basharka bani aadamka lagu yiqinba waaba ka baxay qof neef caadi ah wax ka raadinaya marka neefka naftiisa see la yeeli neefkii midkan balaayada wax ka raadiyey see la yeeli de neefkan balaayada ninkii wax ka raadiyey neefkii kutubta fuqahadu waxay leeyihiin wayustaxabu dabxuhaa waxaa la sunneeyaa in la gowraco in la gowraco ayaa sun la sunneeya lianlaa tudakara alfaaxishatu kulamaa ru'yat si mar kastoo neefkan loo arko balaayadii aan la soo xasuusan iyo faaxishadii haddii kale waxaa weeye haddii neefkan aan la gowricin oo meel walbu marayaba baashiyaa maskaxdii kasii qayleysa marka faaxishadii mar walbaba waa la isku sheegay war neefkan neefkii waxaa lagu si marka waxa dhanba in la afjaro oo la soo cirib tiro ayaa waxay leeyihiin culimmada fuqahadu in ridii ama neefkii wixii lagu sameeyena in layska gowraca fiican si faaxishadii markaas aan loo xasuusanba dib waxyaalahaas oo kale aan loogu xasuusan waman wadica qofkii wadiyey oo isticmaalay fii maa shay shaygaasoo duuna alfarji farji ka sokeeya farjigii wax ma dhexgelin oo cawradii dumarkii ma dhexgelin cawradiisii ma uusan dhexgelin meelo kaleo ka sokeeya oo naagtii ajnabiga ka isticmaalay meelo kale jirkeeda kale iska taataabtay iska taataabtay laakiin hoos uma daadegin hadduusan hoos u daadegin oo jirka iska taataabtay oo xaaraantaa kale uu sameeyey cusira waa la tacsiira isagana maxkamaddaa la geyn waa la tacsiir xadkii weynaay lagu samayn maayo tacsiirna sidiisaba waxaa weeye waa bixasabi maa yaraahu alqaadi oo maxkamadda waxay u garato in la yihaha waa qaaligu marba siduu arko yihaha dhowr maalmood inuu xiro inuu maaragta labaatan karbaash soddon karbaash uu ku dhufto waxyaalahaas dhaqan xumada iyo xaaraanta uu samaynayo waa tacsiiru walaa yublaqu lama gaarsiiyo bitacsiiri tacsiir lama gaarsiiyo adna alxuduudi xuduudda midda ugu yar tacsiir lama gaarsiiyo yani maxaa lagala jeedaa tacsiir lama gaarsiiyo xuduudda midda ugu yar maalan maxkamaddii ninkan taataabashada iyo xaaraantaasi waxaa sameeyey laakiin faaxishadii weyneed aan samayn tacsiir marka lagu xukumayo xuduudda kan ugu yar la gaarsiimaayo binasbati ilayhi marka isaga loo fiiriyo oo hadduu xor yahay xuduudda maxaa ugu yar qof lagu dhufto xora afartanaa ugu yar waa shaarib lkhamri qofkii khamre soo cabay afartanaa ugu yar xuduudda xorka ah afartan marka maxkamaddu ma gaarsiin karto tacsiirka labaatan soddon soddon iyo shan ilaa soddon iyo sideed soddon iyo sagaalha waa loo goliy laakiin afartan xaaraan wey taas yani qofkan maxad weyn uu gala afartan lama gaar xadka meesha ugu yar lama gaarsiin karo hadduu addoon yahana oo waxyaalaha taataabashada iyo xaaraantaas uu soo sameeyey laakiin xaaraantii weyneed uusan ku dhicinna isagana waa tacsiir binisbati ilayhi addoonka xuduudda ugu yar waxay ahayd labaatan karbaash ila hadduu addoonku khamro soo cababa waa kii xorkaha niskiisii wey labaa isagana labaatan la gaarsiin maayo addoonka isagana labaatan la gaarsiin maayo marka tacsiirka macnihiisa yani sidaasaa lagala jeeda allah subxaanah wa tacaala